بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا ليال أولا وقبل كل شيء إلهي أن أم هذينينا allihii nooga nimceeyey nicmatu diini alislaami wasunna nimcadii islaamka diinkiisi iyo sunnada maxaa yeelay waa nicmo weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala nimcooyinkiisii waa laba nooc nicmatun caama wa nicmatun khaasa nicmo waa nimco guud oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nimceeyey addoomihiisii oo dhan sida nicmatu arrisqi oo kale iyo wa nicmatu sixa oo kale iyo wa nicmatu alawlaad iyo wixii la midka ah oo allah siiyey muslim iyo gaalba nicmadaasi waa nicmo guud nicmo kalena waa nicmo khaasa wa hiya nicmatu diini alislaami wasunna waa nimco gaar ah waxay tahayna taasi ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisii islaamkiisii iyo sunadii nebiga sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam nimcadeedii waayo waxayna gaar ku tahay cala almuslimiina faqad dadka muslimiinta ah ee ilaahay ku khasisay gaalo ma qabto muslimiinta ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala haddaba nimcadaasi oo ilaahay ugu nimceeyay dadka muslimiinta ah si guud naftirkood markii loo fiirsho iyo si gaar ahaan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey nicmatu tawxiid walcaqiidati asaxiixa waxaa waajib ku ah inay xafidaan oo ilaaliyaan dadkii la siiyey looga nimceeyey oo muslimiinta ah ilaahay diinkiisii iyo tawxiidkiisina waxaa looga xifdinayaa بالتعلم والعمل به بالتعلم والعمل به barasho la baranayo ilaahay diinkiisii diinka islaamka tawxiidka caqiidada saxiixiga ah barashada la baranayo waa lagu xifdinayaa uma alcamalu bih markii la barto haddana in lagu dhaqmo la dhaqangeliyo cilmi la bartay camal aan lahayn faa'iide ma laha saaxiibkiisii wuxuu ku noqonay ciqaab ilaahay aan ka magan galnay camal cilmi la-aanana ka soo qaad ma laha isagana ilaahay agtiisii laa yazinu janaaxa bacuuda kanaaca garabkeedii uma dhigmo idanna waxaa waajib ah barashadii diinkii ilaahay la barto iyo ku dhaqankiisii diinka allah lagu dhaqmo ayaa ka mid ah islaamka diinkiisii sidii horey aan usoo marnay soo ishaarnay markii aan soo maraynay halaathatu usuulin wa adillatuhaa laba qiiboodoo ku kooban yahay diinka islaamka wuxuu ku kooban yahay laba qiibood masaa'ilun cilmiya wa masaa'ilun camaliya diinka islaamka wuxuu ku kooban yahay labadaasi qiibood masaa'il oo cilmi ah in la ogaado oo la barto ah wahiya masaa'il alcaqiida masaa-isha cilmiga waa masaa'il alcaqiida caqiidada masaa-isheedii waay masaa-isha labaad waa masaa'il alcilmiya la yihah masaa'il alcamaliya la yihahdaa wahiya masaa'il alaxkaam wahiya masaa'ilu alaxkaamu ama axkaami masaa'il oo axkaamta ku saabsan waay labadiisii qiibood diinka islaamka ama ha ahaado masaa'il cilmiya ama ha ahaado masaa'il camaliya wuxuu leeyahay usuul iyo furuuc masaa-isha cilmiga ah waxay leedahay usuul iyo furuuc masaa-isha camaliga waxay leedahay usuul iyo furuuc haddaba labadaasii qiibood usuushoodii wax ka mid ah kitaab ka hadlaayo ayaan bilaabaynaa haddaba labadaasii masaa'il oo masaa'il alcilmi iyo masaa'il alcamali iyo masaa'il alcamali usuul ka mid ah kitaab ka hadlaayo ayaan bilaabaynaa in shaa allahu tacaala labada qiiboodba wax ka tilmaamayo dhammaantoodii maa laakiin qaar ka mid ah kitaabkaasi waxaa la yidhaahdaa al-usuul asitta kitaabka masaa-ishii labadaasi nooc waxa ka mid a ka hadlayo waxaa la yidhaahdaa magaciisii al-usuulu asittatu lixdii asal ayaa la yidhahdaa magaciisii waxaa la yidhaahdaa lixdii asal ilaahay maxadiisiina waxaa waaye waa kitaabkii saddexaad oo silsiladii aan ku socnay silsilat alcaqiida kii saddexaad waay kii koowaad halaathatu usuula uu ahaa laba alqawaacid alarbac kii saddexaad waay kitaabkaasi waxaa qoray abulxasan الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه كتاب كاسي magaciisii aan sheegnay waxaa iska leh oo qoray abulxasan waa kuniyadiisii abulxasan ashaykh alcallaama muxamed ibnu cabdilwahaab altamimi raxmat ullaahi calayh wax tarjamadiisii ka mid ana horey aan usoo qaadanay marka kitaabkaasi oo la yidhaahdo magacaasi oo qoray sheekhaasi aan sheegnay magaciisi ayaan bilaabaynaa magaciisii magaciisii sidii aan soo sheegnayba waa al-usuul asita la yidhaahdaa lixdan asal musanifku raxmatullaahi calayhi waxaa la isweydiin karaa xaggee ka soo qaatay min ayna akhada almusanifu haadihi اlusuul waa su-aal dhici karto min ayna akhada almusanifu haadihi اlusuula musanifku soo shaani uu qoray oo kitaab ka alifay xaggee ka soo qaatay xaggee ka keenay maa jeebkiisaa ama meel kale ka keenay jeebkiisii ma ahan sida aad og tihiin aad taqaanaan musanifka caadadiisii waxaa waaye maa min mas'alatin ma sheego ilaa daliilkeedii waa sheegaya soo ma waa saaxibu daliil waay jawaabteedu waxay noqonaysaa marka akhada almusanifu هذه الأصول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تعبيرهان أخذ المصنف مصنف وسوقاتي هذه الأصول هذه تن الأصول أو كتاب كيسيكم مغعابي أو أسيقى كألفي كتابك wuxuu ka soo qaatay min alkitaab kitaabka qur-aanka xaggiisa wasunna sunnada nebiga xaggeed wa aathaari asaxaabati wataabiciin radia allahu canhum iyo aathaartii saxaabada iyo taabiciinta diinkana sidiisiiban taas le waay alkitaab wsunna calaa fahmi salafi saalix sooma intaasay way diinkana intaasaa ka soo qaatay meel edlee kama keenin akhada almusanifu hadihi alusuula min alkitaabi wاsunna waaahaari الصaxaabati wاtaabiciina radia allahu canhum meeshaasaa ka soo qaatay meel sahlan maaha meel xooggan waayo meel qofkii wax ka soo qaato aan cabsanaynin in laga badiyo haddaba al-usuul waa jamcu aslin al-usuul waa jamcu aslin usuul waa jamc mufradkiisii ama mufradkeedii waa asal aslun mufrad waa jamc usuul idan usuul waa jamc oo mufradkeedii u yahay alaslu alusuulu jamcu aslin walaslu huwa maa yubnaa calayhi gayruhu ayaa la yidhaahdaa ilan wixii aada sheegayso macnahooda iyo waxay ay yihiin inaad taqaanida fiican soo maa waa iska dhahay waa ka soconaysa waxba kuma fahmayso wixii aad ku dhawaaqdo waxay ay yihiin inaad ogaatid aad meel saartid way soo ma maxaa waay haddii lagu dhaho hoose dhahay maba garanaysidba al aslu waxaa la yidhaahdaa وهو أما هو ما يبنى عليه غيره يبنى يبني أي الله قرأ ما يبنى عليه غيره محل وضع الساس الأصل هو أصل وحل هذا ما شيء واي أصل هداد مغشو شيء واي يبنى يبنى لقد دسايو عليه كركسي غيره غيركيسي وحين asaga korkiisii keyrkiis laga dhisaayo ayaa la yidhaahdaa asal masjidka hadda aan ku jirno hee asal uu leeyahay sooma asalkiisaan garan waaye asaaska meesha dhista laga soo bilaabay waa asalkiis ah masjidkaani marka gudihiisii lagu dukanaayo oo lagu dhex jiro qaybta sare way dhisan tahay soo maa qaybta sare way dhisan tahay yaa xaggiis laga dhisay asalkii soo maa asalkii yaa laga dhisay qaybtan sare soo maa asalkii marka qaybtan sare asalkaas xaggiisa laga dhisay maadaama masjidkii intiisii kore waxaa la yidhahdaa farac waay soo ma asalkiisiina asaaskii waay masjidkin qeybtiisii kore marka waxaa ka timaaday oo asal u ah asaaskii hoose soo ma sidaas idan asal waxaa la yidhahdaa maa shay waayo yubnaa laga dhisaayo calayhi asaga dushiisii hayruhu keyrkiisii laga dhisaayo keyrkiisii laga dhisaayo guriga asaaskiisii hoos ayaa asal la yidhaahdaa maxaa dhacay ee qeybta hore asaga laga dhisaayo asagoo asaas aan la samaynin guri dushiisii ma dhismaysaa ma dhisanto ma dhisanto waay geeda asaaskiisii waa asalkiisii waa asaaskiisi waay laamahan geeda dushiisii ay ka farcumayaan oo kor aadayaan yaa asal u ah salkii soo ma idan asal geedkan meeshaan taagan asalkiisi xaggee waay salkiis waay soo maa salkii waxaa laga dhisay laamihii soo ma laamahan salkana ka dhisan yihiin idan asal marka waxaa la yidhahdaa maa yubna calayhi hayruhu waalmuraadu hunaa usuulu ddiin dhe marka meeshaan waxaa laga wadaa usuusha diinka waay waalmuraadu hunaa usuulu ddiini walmuraad ulajeedka iyo danta hunaa meeshaan loola jeedo hunaa hagee kitaabkan waayo aan dul joogno walmuraadu huna ulajeedka ama danta meeshan waxaa waaye usuulu ddiini diinkii usuushiisii waay usuulu addiini diinkii usuushiisii waaye marka lixdaasi asal ayuu ku saabsan yahay kitaabkaana kitaabkeeni wuxuu ku saabsan yahay lixdaasi asal lixdan asalna aad ayay muhiim u yihiin muhiim u tahay sidaa daraaddeed asheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi wuxuu odhanayaa wa haadihi lusuulu usul muhimat jadiirat bilcinaaya wuxuu odhanayaa wahadihi tan alusuulu usuusha ah muhimatun waa mid muhim ah jadiiratun waxay mudan tahay bilcinaayati in la ilaaliyo lagu dadaalo ayay mudan tahay wax la sahlanaya ma aha وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية جديرة بالعناية waxay mudan tahay in la ilaaliyo la daneeyo oo la xafido la ilaaliyo waay la ilaaliyo ayay mudan tahay buu dhahay raxmat ullaahi caleyh waana saas haddaba waxaan samaynaynaa marka lixdan asal ayaan qoraynaa oo kitaabku ku saabsan yahay si aan xi- ee, u xafidno xifdigeeda inooga sahlanaado lixgaasi haddii hal mar aad qabatid kitaabkii waad haysaa waxaa kuu dhiman sharax iyo faahfaahin bis lixdaba waan qoraynaa lixdaba hee waan qoraynaa qalan i buug la-aan ma laha hordhac leeyahay maanta lixda asal aan qoraynaa lixdii waa ka kooban yihin wax badan ma aha indhaha taagtaagin wax yar le waay lixdaasi hal hal aan u qoraynaa lixdaba kadibna hal beed oo shicir aan ku ayaan ku kulminaynaa waa laqaysa kadib insha allah هذه الأصول هي ده قر هذه الأصول هي هذه الأصول هي هذه الأصول هي الأصل الأول صدر عسب الأصل الأول الإخلاص الإخلاص الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك وبيان ضده وهو الشرك ضد بالضاد والضاد الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك الأصل الثاني صدر الصبلة هسكو دبا قرين ميت كاستقار كيسي صدر الصب الأصل الثاني الأصل الثاني الاجتماع في الدين الاجتماع في الدين الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه والنهي الآية الكرسية. والنهي عن التفرق فيه والنهي عن التفرق فيه أصل كل بعض وهاوية الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه صدر الصف الأصل الثالث الأصل الثالث الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر السمع والطاعة لولاة الأمر السمع والطاعة لولاة الأمر لولاة لام واو لأن ألف تأقاب لولاة الأمر أصل كفرات بيان العلم والعلماء بيان العلم والعلماء بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء والفقه والفقهاء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم ومن تشبه بهم وليس منهم ومن تشبه بهم وليس منهم الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله بيان من هم أولياء الله بيان من هم أولياء الله بيان من هم من قار كده يا سودرين من هم أولياء الله أصل كليحات رد الشبهة التي وضعها الشيطان رد الشبهة التي وضعها الشيطان رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة في ترك القرآن والسنة في ترك القرآن والسنة انت اسلحة دي واي بيت في قرمر الإخلاص الاجتماع طاعة الولي والعلم والشبة قبلها الولي مرتين طيب الإخلاص الإخلاص الاجتماع الاجتماع الاجتماع طاعة الولي طاعة الولي طاعة الولي وحير كضرب ولا كلا قوينا شعر واي والعلم والشبهة والعلم والشبهة والشبهة والشبهة قبلها الولي والعلم والشبهة قبلها الولي قبلها الولي انتهى السؤال وفصلنا دول مرينا في رمال usuushii kitaabkii ku saabsanayday dhan intaan lay waayo intaan waayo bes waad haysaa waxaa kuu dhimin bes ah hee cabitaan cuntidii waad haysay laakiin cabitaan ha kuu dhimin bes ah هذه الأصول وحوايا كو الأصل الأول الإخلاص إخلاص واي allah in camalka loo saafi yeelo iyo wa bayaanu didihi ikhlaaska midka ka soo horjeedo cadayntiis waayo ikhlaas waxba ka soo horjeeda wixii ikhlaaskaas ka soo horjeeday cadayntiis waayo wa huwa didkaasina ashirku waayo midka ka soo horjeedana ashirku waayo shirki alaslu thani waxaa waaye alijtimaacu kulan waa in lagu kulmo fi diin ilaahay diinkiisii lagu kulmo ilaahay diinkiisii lagu kulmo iyo wanahyu diiditaan waaye can itafaruqi kala tag oo fiihi diinka dhexdiisa lagu kala tago kooxkoox iyo urur bilo lagu noqdo nahyigii la nahiyey waay iyo wanahyu diidmo waay can itafaruqi kala tag fiihi diinka dhexdiisa lagu kala tago nahyigii la nahiyey waaye asalka saddexaad alsamcu maqlitaan waayo wadaacatu iyo adeecitaan yaa la maqlaa oo la adeeca liwulaati اlamri dadka amarka heebta walinayaan oo mas-uuliyiinta iyo madahda iyo umarada muslimiinta waay in la adeeco la maqlo warkooda la dhegaysto adnan la yeelo ilaa macasi hadday tahay mooyaane faahfaahinteeda waa noo imaan doonta insha alla asamcu maqalwa iyo wadaacatu adeetaan oo u sugnaadeen labadoodi li wulaati lamri amarka dadka tawalinayaan oo madaxda muslimiinta laga wada afar asalka afaraad bayaanu lcilmi cilmi bayaanintiisii waaye iyo walculamaai culamada dhabta ah cilmiga xaqa ah iyo culimada dhabta ah bayaaninteedii waay iyo walfiqhi fiqhi bayaanintiisii waay iyo walfuqahaai fuqahada bayaanintoodii waay fiqiga xaqa mahaa waay fuqahada xaqa mahaa waay bayaaninteedii waay iyo waman tashabaha bihim dadka kuwaas isku shishibahaya walaysa minhum ayagana aan ka mid ahayn culimo ayaa iska dhigaya caalimna ma aha faqiih ayaa iska dhigaya fiqhina ma yaqaano caalimo iska dhigaya cilmina ma yaqaano iyo fiqhi iska dhigaya faqiih iska dhigaya fiqhina ma yaqaano taas asalka shanaad bayaanu man hum yaa waaye awliyaa ullah ilahay awliyadiisa yaa waaye bayaaninteedii waay yaa ilahay awliyadiis ah war awli awliya way badatee tee xaqe tee allah tiidiis ah tee oo shaydaan tiidiisna waa tee awliyada allahee bayaaninteeda dadka awliyada alla ah in la bayaaniyo ay ka had ayuu ka hadlaya asalkaas isaga lix asalka lixaad raddu shubhati shubhadii celinteeda ayuu ku saabsan yahay sida shubhadii celinteedii allatii taasoo wadacahaa dejiyey ashaydaanu shaydaan dejiyey talow kitaabka ku dejiyey markii gaarna ayaan weydiin isweydiinayna kitaabka shaydaan shubhadaas ku dejiyey waa kitaabkee markiin gaarno ayaan isweydiinaynaa insha allah maxay tahay shubhadaasi oo asagu dejiyey fii tarki lqur'aani qur'aanka in laga tago iyo wasunati sunada in laga taga ah shubhayaa dejiyey oo waxay ka hadlaysaa kitaabka qur-aanka in xagga laska dhigo lama fahmaayo wax la fahmi kara ma aha sunada xagga laska dhigo maya wax la fahmi kara ma aha wax kale noo keen mahaysaa saas asana ka dejiyey shubha u dejiyey taas wa lixigaasi asal marka waxaa lagu jamciyay aan dhaanay hal bayt shicir ah al-ikhlaasu ayaa idan qoran soo maa markii lagu shicirayo hee asha dhan waa laga tagayaa oo laamka keligeesa la qabsanaa likhlaasu lijtimaacu taacat lwali waalcilmu washubhatu qablaha alwali likhlaasu likhlaasu laamka keligiisa lagu dhawaaqayaa hamsidii wax waa la jaraa ama aliftii waa la jaraa hadda al ikhlaasu idan qor soo maa waa la jarayaa waa banaan tahay qira waa banaan waay likhlaasu likhlaasu lijtimaacu daacatu lwali wlcilmu qablaha wlcilmu wlcilmu washubhatu qablaha alwali saas qaadaysa markay qaadaysa likhlaas lijtimaacu daacat lwali wlcilmu washubhatu qablaha alwali alikhlaasu ikhlaas iyo alijtimaacu ijtimaac iyo daacat lwali weligii caddiintiisii waayo weligee waliyul amri waay weligan kan hore maxaa waay waliyul amri waay walcilmu iyo cilmi waay iyo washubhatu shubhadii waaye qablaha shubhadaas ayadoo ka horeeyo alwaliyu welig shubhada kan ka horey welige awliyaa ullaahi waay lixdaba marka way ku jiraan soo maa mid kasto way ku jirtaa idan intaasi ayaa lagu jamciyey shicirka waxa waa inta badan waa fududayna soo ma wixii hal hal loo tirinaya maanta dhan koowa laba saddex afartan shanaad lixaad intaas markii la isweydiinaya si waa waa ka fudus yahay dhaglaysinaysa lixdiin way ku jiraan hal maraa beedka ee u akrinaysaa bes way waa qabtaa intaas oo leedahay xusuustan waa ku fiican yahay mid kasta waa kusoo qabsan kartaa soo ma maanta insha allahu taala intaasa kusoo gabagabaynaynaa darsigeeni si toos bari ayaan u bilaabaynaa wabilahi tawfiiq baaraka allahu fiikum hala dadaalo